wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cali maxamed cumar iyo danjare yunis xaashi agaasimaha waaxda yurub iyo ameerika iyo mas-uuliyiin kale ayaa la kulmay mudane thaani maxamed suleyni wasiiru dowlaha faransiiska iyo iskaashiga caalamiga ah kulanka ayaa lagu markaasi faaqiday iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya soomaaliya iyo faransiiska waxaana diiradda lagu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada muhiimka ah sida amniga socdaalka iyo horumarinta dhaqaalaha wadahadallada ayaa lagu muujiyey doorka sii kordhaya ee soomaaliya ee saaxada caalamka oo ay markaasi ku jirto doorashadii dhowaan loo doortay xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobey faransiiska ayaa ugu hambaliyey soomaaliya guulaha ay ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda isagoo ballan qaaday in uu si dhow ula shaqayn doono labada dhinac waxay carabka ku adkeeyeen madax bannaanida iyo xasiloonida soomaaliya iyadoo faransiisku uu xaqiijiyey taageerada uu ka geysanayo dadaalada ka dhanka ah amniga badda iyo sidoo kale howlgalka xasilinta midowda afrika ee soomaaliya kulanka ayaa waxaa sidoo kale lagu gorfeeyey iskaashiga dhaqaalaha ee labada dhinac iyadoo looga wada hadlay dib usoo nooleynta maalgashiga faransiiska ee kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya sida kalluumaysiga iyo waxyaabaha la midka ah dowladda soomaaliya ayaa uga mahadcelisay faransiiska dib u furista safaaradeeda muqdisho taasoo ah tallaabo loo qaaday ayay dhaheen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed labada dhinac waxay ka wada hadleen baahida loo qabo la dagaalanka tahriibinta dadka iyo ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah